bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala rasul bad waa mahadsantihin waa idin salaama marka hore xaafadaadkan wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob qodobka ugu horeey waa waxaan ummadda soomaalied ugu hambalyeyneynaa munaasabadii lix iyo labaatanka juun oo gobollada waqooyi ee soomaaliya xurriyadda ay qaateen iyo kowdii julaay oo ahay maalintii gobollada koofureed ay xurriyadda qaateen islamarkaasna labada gobolba ay midoobeen qaranadi qarannimadii soomaaliyana halkaas ay ka abuurantay waxaa laga joogaa afartan iyo sagaal sano runtii xurriyaddii lagu naaloodayna waxaa wajahaya dhibaatooyin aada u fara badan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xurriyaddaas inay dib usoo laabato iyadoo dhamaystiran ummadda soomaaliyeedna midnimadeeda iyo qarannimadeeda dib ay usoo laabato waxaan rajaynaynaa insha allahu in dadka soomaaliyeed dhammaantoodba ay midnimadaas dhiigga badan iyo mataqaanaa xoolaha badan ay ku baxeen iyo xurriyaddaasba ay gacan ka geystaan waxaa kaloo shalay ay ahayd maalintii xurriyadda ay qaateen walaalaheena reer jabuuti oo aan ugu hambalyaynayno ayagana una dirno wafdi heer sara hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka cabdiraxmaan gedi runtii walaalaha reer jabuuti ayagana waxaan uga mahad celinaynaa isgarab istaagga iyo garab istaageen walaalahooda soomaaliyeed mana ilaabi doono xaaladda dalka sida aad la socotiin hadde waa lagu soo duulay waxaana kusoo duulay argagixiso caalami ah caddaysanaysa in ay aysan ogolayn in soomaaliya dawladu ka istaagto xaaladdaasna dawladdu waxay ugu jawaabtay in ay ka difaacdo dalka dhibaatadaas shacabka soomaaliyeedna waxay uga mahad celinaysaa dadaalka iyo isgarab istaagga sidaas oo kale waxaan uga mahad celinaynaa ciidamada qalabka sida nafuridda ay sameeyeen inta dhimatay waxaan leenahay allah naxariista inta dhaawacaana allaha caafiyo dawladduna waxba kama hagarso doonto runtii waxaana la qabto waxyaaba fara badan yani dhowrkii bilood oo dawladdu jirta waxaa la socotiin gunnadii ciidanka iyo garaamkoodii iyo dadka dhaawacmay in la daryeelo intaba wakti kooban ay kusu ay ay ku suura gashay iyadoo dalka dhibaato fara badan oo ku jiro dawladaha kenya iyo jabuuti si gaara waxaan uga mahad celinaynaa daryeelkaas caafimaad oo isriyeen ciidamada qalabka sida waxaad la socotiin sideed iyo tobanka sano oo la waayo qarannimada dalka waxaa soo gaaray burbur xoogan maalin maalinta ka dambeysana waa kasii daraayo waxayna fursad siinaya cadowga soomaaliyeed marka waxaa ka go-an dawladdan in qarannimadii la helo nabadii lasoo celiyo sharafka ummadda lasoo celiyo dadka soomaaliyed ay nabad ku wada noolaadaan sida aada ogsan tihiinna dawladdu waxay ku guulaysatay in si deg deg ay uga hawlgasho magaalada muqdisho in bajetku meel gaara la hirgeliyo lana fuliyo oo saddexdii biloodoo lasoo dhaafo waxaa la bixiyey ciidamada iyo shaqaalaha dawladduba waxay qaateen mushaar waxaa la hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka waxaad la socotiin argagixisada caalamiga intii wadahadalladu socdeen waxay ku jireen abaabul talagalka uu yahay dawladdu marka ay timaado inay hore ka ridaan taasna dawladdu dadaal badan ay samayseen waa laga soo gudbay marxaladda soo socotana insha allahu tacaala dawladdu waxay qaadi doontaa tillaabooyin ku aadan dhinacaas waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amisom oo runtii dadaal badan u galay iyo dawladihii soo diray waxaana rajaynaynaa in lasoo dhamaystiro dhowaan si ay u garab istaagaan walaalahooda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ku boorino oon u sheegno shacabka soomaaliyeed soomaaliya diin la-aanka ma jirto diin cusub oo la keenayo ma jirto waa dad muslimiina in nabadoodii iyo wanaagoodii iyo midnimadoodii dad islaamnimo sheegaha ay kusoo duulaan waxaan leenaha waa qalad aada u weyn marka waxaan leenaha dadka ajaanibka arrimahaas ku hawlan ka fiirsadeen soomaaliya dagaalka islaamka kuma soo gelin dagaal waxuu kusoo geliyey dacwo wanaagsan oo kusoo galay waana lagu soo dhaweeyey culummo soomaaliyeed ayaana joogta dadka soomaaliyeed weligood waxay ku dhaqmi jireen shareecada islaamka marka uma baahna in dadka soomaaliyeed gumaysi loo horseedo calankooda la siibo calankale lagu siro baahi looma qabo marka waxaan ku waaninaynaa dadka ajaanibta oo arrimahaas ku howlan ee, falalkaas waa falal islaamka xaaraam ku ah in dadka muslimiinta dhibaatadooda ee, yani dhibaatadooda laga shaqeeyo waxaad ogtihiin waxa ay keeneen waa dhibaatadii jirta inay sii kordhiyeen dhimasho dhaawac barakac iyo walaahow marka islaamkana dee dhiigga muslimiinta in la daadiyo waa xaaraan waxyaabaha ay soo kordhiyeen dad la gowracaayo dad la gubaayo dililiqo arrimahaas oo idilna islaamku wuxuu ka yahay beri ayuu ka yahay marka dadka soomaaliyeed xaalado fara badanaa soo maray waana ka gudbeen xaaladdaana waxaan rajaynaynaa inay ka gudbi doonaan dowladdana waxaa ka go-an marxaladan adag inay eh, dalka ka gudbiso gaarsiiso nabad iyo horumar ay gaarsiiso iyo deganaasho waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu Een, su-aalaha waxaa jeclaan laha inay su-aalo mawduuciya noqdaan een, ciidamada dowladda iyo ciidamada emisoonba bartilmaameed uma aha shacabka shacabka waa waxa la gargaaraayo oo la rabo dhibaatada in laga bixiyo ciidamada dowladduna waxaad ogtihiin yacni waxay u dhimanayaan oo ay u dhaawacmayaan oo habeeni maalin usoo jeedaan in qarannimadii la difaaco marka waxaa moodaa yacni ma waxaa ku ganacsantihiin dalka inay alqaacida qabsato ma waxaa ku ganacsantihiin dadka maalin walba in la barakiciyo soo ma arkaysiin dadka habeen iyo maalin u taagan qarankooda inay difaacaan waxa la ridaayo waxaa lagu ridaayaa cadow kusoo duulay dalka burburinaayo qarannimadii nabad aan ogolayn dad waddamadooda dembiye ka soo galay dadka soomaalida oo hadda la howlgelayana intooda badan waa dad caasiwaalidiin ah oo guryahooda ka soo dhuuntay waxyaabaha soo kordha waxaa ka mid a carruurta yar yarkaa in la qafaalayo xoog lagu tababaro taasuna waa taarif waa arrin aad iyo aad eh, dhibaato weyn u leh marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyadda iclaamka ay noqoto mas-uuliyad saxa si saxana mataqaanaa waxa jira looga jawaabo hadde haddii laydin baqdan geliyo annagu ma rabna inaan idin baqdan gelino laakiin mas-uuliyada waa idinka saaran wax saxa dadka in la gaarsiiyo waa maadanta
Thank
naam naam Wa- wa- wa- wa- wa- wa- famaan ku jawaabo iska fariiso marka ugu horeysa magaalada muqdishaa joogta niman ajaanib oo dagaalamaya ma arkin mise ma arkin hadaan ku weydiina labo ma arkin waa arkin maba dhigi kartid ma arkin inaad tiraahdo kale wala tira okay ka baxda tabi ma arkin dabaa arkin ma og tahay usama bin laden iyo ayman adawahir iyo ninka ku xiga saddexdaba inay dhan waxaan ka dagaalamaynaa soomaaliya ma og intaas u maqasho walba maxay qabtaan usama bin laden iyo ayman adawahir dadka muslimiinta way caawiyaan maxay nagu caawiyaan hadda inta annaga aan joogin maxay nagu caawiyaan maxay noo tareen annaga dad muslimiin oo soomaaliya dhibaataysanana maxay nagu caawiyaan maxay nagu caawiyaan lama arko cumar xaashi allah u naxariisto iyo dadkii la jiray dadka dile maxay yihin ma argagixisa ma dad fiicana maxay yihin bal iga jawaaba soo lama sheegan oo lama dhihin annagaa dilin soo ragma dhihin maxay naqon karaan dadkaas argagixisay naqanaha wax kalema naqanaya haddaan nidhi shareecada islaamkaan ku dhaqmaynaa aan heshiino cidda dagaalka wadaa waa argagaxis taas u gudba su-aasha Naam. Een, cabdullaahi yuusuf waxaa waxaa ka soo horjeeday dad soomaaliya waxaa ogtiin maxkamadaha islaamiga waxaa wadahadal laga furay khurtuum annagoo diyaar aho wada hadalku furan yahay cabdullaahi waa laaday ciidamona soo geliy annaga maalinta aan nimid ilaa hadda waxaa lena war walaalayaal aan wada hadalno xabadda naga joojiya maalinta aan malaashi aan nagula tuura waxaan dhihin waxaan niri yaan malaashi lagu tuurin taas waa nuqdo nuqtada labaad dalkan alqaacida inay ka howlgelayso waa waxay caddaysata iyadu sheegtay waana ka howlgalaan waxayna ku joogaan tiro aada u fara badan marka ma waxaa idinla fiican dalka inaa alqaacida usii dhaafno oo ay gacanta ku dhigaan oo aad ogtiin waxa ka dhalanaya hadhowta saas miyaa mas-uuliyaddu noqonaysa ma noqonayso mas-uuliyadda dowladdu waxay tahay inay ka difaacaan dalka adduunkana ay garab weydiiso iyagoo alla garab weydiisanaya oo shacabka garab weydiisanaya haddana maadaama dowladdu ay tahay dowlad cusub wakti kooban jirta soomaaliya dhibaato fara badan ay ka jirtay inay adduunkii gacan weydiisato waa arrin marna aan laga fursa karin mas-uuliyaddaana sheegaysa su-aasha ugu dambaysa waa Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. marka ugu horeysa sheekh xasan waa saaxiibkaygii hore laakiin waxaan kuu sheegaa sheekh xasan hadda waxaa la jooga saraakiil eritreyaan oo hogaamiye dagaalka qorsheeya heshiis kuma ahayn aniga sheekh xasan arrintaas aniga sheekh xasan waxaan heshiis ku ahayn dalka inaan xorayno dowladnimo iyo qarannimo kusoo celino shareecada islaamkana lagu dhaqo waana la taagan yahay waxa maanta sheekh xasan oo dhiig u daadiyaa waa dulmi waxayna ka gelayaa qaranka soomaaliya dembi weyn waxayna kusii socdaa khad aan laga soo noqon karin marka waxaan ugu baaqaynaa khadkaas waa khad xun shacabka soomaaliyeed qaxya dhibaato waa ka daaleen kursi haddaa rabtana wanaag inaa u marto yaa kuu fiican kursi kuma helaysid fara kuma helaysid marka waxaad ku helaysaa walaalnimo iyo wanaag dariiqa saxdaa soo maraan leen waa maasisi
Ay, hali ba, ah, hindi ko gulo yung wala. Sorry.